shaqada caadi bay nooga socotay awal hore shalay subixii taarikh sagaalka ahayd subixii markii la baxi rabay ayaa nala yiri maanta wadada dowdeeda caadi ma aha ma la baxayo magarad maanta ma la baxayo si sabab amniga xaggiisa yaa markaa saas idinku wargeliyey labada security-ga ciidamada booliga xilligii aan dhaqaaqi lahayn ayaa nagu yiri wadada dowdeeda caadi maaha waad joogeysaan bixi baad baxaysaan shalay aheed shalayna la yiri waad joogeysaan shalaynimadii waa iska joognay baasajeriga waa la hadalnay oo waxaa waxaan ku yidhi waxaa ku niri wadada dowdeeda caadi ma ahan waad joogeysaan baan ku niri saaka waaga markuu baryay aroortii yaan basaska meesha geynay oo lagu baarayay saaka subixii si waxan baa loo baaray si wanaagsan bay ku baxeen saakay wada safreen wixii basas magaalada ka baxay oo dhan iyaga oo saddex kambani ah marka saaku socodkii dib u bilowday saaku socodkii dib u bilowday ha marka waxaa laga shakiyey ee la yidhi waddada xaaladeeda caadi ma aha maxay ahayd ma dhinaca amniga waddada burbursana dhibka jiray muxuu ahaa maye dhinaca amniga dhinaca amniga qoladan shabaab unbaa laga baqaya iyaga unbaa dadka dhibo inkaarlaa ku rido waa iyaga unbaa dadka dhibo oo iyaga laga baqaya sharaxaadna lama siinin waxa uuna la yidhi sababa amniga awgeed ma bixi kartaan maanta kollay warbixin unbay maqasho dawladda waa kaa dhigi badan tahay marka taasi shalay ahayd shalay waa la hakaday maanta safarkii wuu dhaqaaqay safarkii magaalada nairobi ma gaareen saaka magaalada nairobi isla maalintan lama gaarayo wadanka wuu dheer yahay saaka subxii ay baxeen markii ram ramo meel la dhaha la dhaafay gabi iyo bambo meel la yihahdo laba dhexdooda markii la marhayo ayaa waxaa ka hor yimid gaari lancrucal oo bahashii miine lasoo kacday oo wadada kasoo baqay marka gaariga lancrucalka marka ka hor yimid labadi labadii gaari oo kale kowdii horeba waa dhacdeen kaanaga wuu soo noqday ramo meesha la yihahdo ayuu kasoo noqday hadda ayuu maxaan ku yihahda ayuu ka tagay oo cilad farsamada cilid oo mechanic problem waa iska jiray oo gaariga cilad baa ku jirtay cilad ay hagaagsadeen hadda ay sii baxeen ma garatay marka gaariga bamka uu la soo kacay ee ka hor yimid muxuu u sheegay gaarigiini gaariga in oo ban gaariga wax in wadada bahashi loo geliyey oo markii gaariga xawliga ku socday markii uu dhaafay ayay kacday dadweynihii baasijeriga ku jiray waxba ma aysa gaarin ilaahay baa nabadgeliyey saas ayuu u sheegay gaariga iyagana waa yara baqeen markii dambe way baxeen wax dhib a kuma maqlin hadda way sii socdaan waddada ay sii marayaan marka meeshii gaarigii xogta keenay ee in uu bamka lasoo qarxay ahayd ma dhaafeen dhulkaasi mas-uuli ma gaarin gawaaridiini waa ku dhow yihiin hadday ku dhow yihiin waa ku dhow yihiin ha ha wax dhibee ma aysa sheegin ilaa iyo hadda marka muddo intee la eg ayaad waddadan ka dhex shaqaynayseen kambanigan aad managerka ka tahay muddo intee la eg oo ka dhex shaqaynaye nairobi iyo mandera toddoba sanaan shaqaynaynaa intaas aad shaqaynayseen wax dhiba oo dhinacaas waddada ka taagnaa ama aad ku aragteen ma jiraa wallaahi cashi waa jiraan oo dhibaatooyin badan oo waddada laga kulmi way jireen bal haddaad yaro sharaxdid haddaan yaro sharaxo wadadan wadadan maxaan ku yidhahdaa elafay xaggeeda ayaa mari jirnay wada oo xogaho oo toogiya oo wadanka macnaha xogo yaro dhow baan mari jirnay waxaan oo go'nay sababo amniga awgeed midaan oo yaro fog oo xogaho dhagaxeedana badan yahay ayaan haddana usoo wareegnay siina xogaho cilid cilid baa ka jirta oo xogo xilid xilid amniga ka jirto hasi ahaatee waa un annaga ma fadhiisanayno ganacsi waa un sii wadna annagana marka inta udhexaysa mandheere iyo kenya kolley waa dhul dheer oo isku xiran maamula ka jira degaano iyo tuulooyinna way ku yaalaan marka ma ciidamo ciidamo dawladda kenya ay leedahay oo boolisa ama military ah dhulkaasi jooga way joogaan meel kasta way joogaan booliskii baa jooga waa joogaan military wax oo dhan waa joogaan marka maxaa keenay in shalay la hakiyo gawaaridan wallaahi ma naqaano kolley dawladdu waxaa waaye haddii ay ku tiraahdoon aa maanta lama baxaayo oo waa la joogayaa annaga waxaan shacab aan nahay amarka dawladda inaan yeelno waayo marka amarka dawladdana waa qaadanay saaka sadexi markii nala fasaxayna waa isku baxnay ma garata marka ma ma waxaa jira dhul cidlo ah oo la maro oo laga yaabo in in halkaas ay dhibaato dadka kasoo gaarto ma dhul cidla jira oo la maro dhul cidlo oo aada u baaxad weyn baa la dhul cidlo waa la maraa oo meesha waddada aad bay u dheertahay ugu yaraan kun iyo shan boqol oo kilomitr waayo ma garata marka dhul aada u baaxad weyn baa la marayaa wixii macnaha wixii nimankaana waa shayaadiin waayo oo carada ay ku gabanayaan marka waxay u abyeelayaana male saas darteed marka dawladdana waa waa nabadgelyada aad bay uga dadaashaa oo kolley markii wax la maqlaba shacabka si ay ku badbaadi lahaayeen falkeeda unbaa la sameeyaa muddadii toddobada sano ahayd dhulkaasaad ka dhex shaqaynayseen kambanigiina basaska nairobi iyo mandheere dhexdooda wax dhibaata oo dhinaca shabaabka marnaba idin soo gaareen waxayna soo gaareen dhowr jeer bay dadka dariga oo oo oo kenyaata dadkan oo soomaalida ahayn oo walaalaheen lagudan kenyaanka dhowr jeer dhowr dhowr jeer bay gaariga intay dhexdii istaageen bay baabur kala degeen oo laayeen ma garat marka basenjerkaasi gawaarida lagala degay ma kuwiinay ahaayeen mise xog baad ku maqashay maya kaanagaa lagala degay kaanagaa lagala gaariga anagaa lagala degay imisay dhammaayeen qiyaas markaad bixisid waa badnaayeen oo dhowr iyo toban bay ahaayeen ma hal maray dhacdo mise dhowr goor hal maray dhacday hal mar oo goorma ahayd
waa waxay ahayd kun iyo laba kun iyo afar iyo tobankii bay ahayd mar kale ma aysa dhicin kadib